dadkiisa uu shaqeeya wadaag jirbay laba gamcood wax ku qaban karaane bismi illaahi raxmaani raxiim kulan waacan dhegaystayaal waa cabdishakuur ali axmed oo idiin soo jeedinaya barnaamijkooda jir qodobada aanu toddobaadkan idinku hayna waxaa ka mid ah koonfur galbeed iyo xasilinta deegaanada laga xoreeyey maleeshiyada al-shabaab sidoo kale in xarumihii caafimaadka oo kale loo dayactiro iskuulladii loo hagaajiyo bulshadu is-aaminaad iyo dowladnimada la dhexgeliyo la dhexkeeno maamulkaasna uu ka shaqeeyo wasaaraddana meesha ay tagto waa wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya oo inooga warramaya wixii laga qabtay deegaanadii laga xoreeyey maleeshiyada al-shabaab oo ay u dambeysay degmada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose intee la eg yihiin khilaafadyada ka jira deegaanada galmudug ee dib u heshiisiinta u baahan maxaase laga qabtay lixda khilaafaad waxaan ka qabanay mid waxaan isu keennay labada qabiil oo wax ka dhaceen waxayn afar baaqo iyo meesha la yidhaahdo tawfiiq waa wasiirka dib u heshiisiinta galmudug oo u warramaya barnaamijkooda jir waxaad kalood maqli doontaan halka uu marayo dhismaha golaha deegaanka degmada ceel barde ee gobolka bokool iyo sidoo kale waxbarashada degmadaasi ka jirta maxamed nuur macalin maxamed ayaa barnaamijka soo saaray qays cali shirana waa uu farsamaynayaa waa mar kale iyo barnaamijka wada jir magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaa lagu qabtay shirka xasilinta deegaanada laga xoreeyey maleeshiyada al-shabaab ee koonfur galbeed soomaaliya shirkaas waxaa ka qayb galay wasiiro kala duwan oo ka socday dowlad goboleedka iyo sidoo kale hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya deegaanadii ugu dambeeyey ee al-shabaab laga xoreeyey waxaa ka mid ah degmada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose waxaa kasii horeeyay deegaanka beriire iyo deegaanada sabiid iyo caanoole oo ah deegaano mataana ah oo gobolkaasi ka tirsan dhammaan waxay ahaayeen deegaano muhiim u ah dagaalka lagula jiro argagixisada al-shabaab marka laga hadlayo gobolka shabeellaha hoose oo ka mid ah gobolada ugu kheyraadka badan soomaaliya iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya haddaba shirkaasi maxaa diiradda lagu saaray maxaase ka soo baxay halkee maraya dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde waxaa barnaamijka wadajir uga waramay wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar
aada umahadsantiin radio wadajir koonfur galbeed sidaa maanta horta shirkan la socdo waa shir oo la qabto saddexda biloodba har mar ay iskugu imaadaan dhammaan hay-adaha naga taageera dhanka dowladaha hoose iyo xasilinta aan iskaga imaanayaan wasaaradaha shaqa wadaagga aan ka nahay oo dhankan dowladaha hoose iyo xasilinta oo kale ilaa wasaarada dhowr baa soo galaya aan iskugu imaanayn waana kan kii shanaad lagu qabanaya ee koonfur galbeed ee wasaaraddu ay qabato farxad weyn bay inoo tahay dhammaan hay-adihii baa kasoo qayb galay wasaaradihii kala duwana oo shaqada nagala dhexaysay baa kasoo qayb galay waxaa la iskaga waraysanaya ay ahayd maxaa qabsoomay wixii horey loo qorsheeyey de maxaa ka qabsoomay wixii qabsoomi waayan maxay u qabsoomi waayan waxyaabaha mataqaana inta badan laisku horeysanahay iyo qorshayaashii cusbaa oo laga samayn kara deegaanada hadda dib loo xoreynaya ay ka mid yihiin iyo qaar ka mid ah baahiyo qaar oo gadaal ka imaanaya marka waxa looga hadlaya inta ugu badan waxay tahay wasaaradda arrimaha gudaha waxay samaysaa inay tagto degmo kasta ay soo ogaato soo gudbiyaan dadka degmada laisu keeno baahiyahooda ay soo qortaan laga qoro maxaa rabtiin haddaa iskuul baan rabnaa waxbarashaan rabnaa caafimaad baan rabnaa oo dadka deegaanka ka imaanaysa baahida marka kow wasaaradda waxay ka keentaa degmada dadka deegaanka laga keenaa kadib wasaaradda marka ay la keeno waxay u gudbisaa hay-adihii ka taageeri lahaa barnaamijyadaas ay soo gudbisteen dadka kala duwan hay-adaha marka qorshayaashaas bay ahayd inta badan oo lagu wada hadlaayo in badanna waa lagu guulaystay barnaamijyo badan baa socda oo dhammaan degmooyinka kala duwan ee koonfur galbeed ka kala socda kuwa hadda la qabanaya oo hadda ugu dambeysay shalay la qabtay degmada awdhegle wasaaraddu markii ugu horreysa horta waxay u samaysaa in bulshada iyo iyo ciidanka meesha hadda qabsaday maamulkii ka dhex shaqayn lahaa loo sameeyo isla markii la dardargeliyo isla maantana ay la joogaan ay ay si uga dhex shaqeeyaan sidii ciidamadii loogu heli lahaa meelihii ay degi lahaayeen iyo sidii bulshadii iyo iyagu dhexdooda maadaama ay yihiin dad hadda ciidanka hadda ay tageen oo bulshadana soo aqoonin in wixii baahiyaha dhexdooda loo mataqaana maamulku fududeen uu sameeyo wixii laga sameeyo marka kow taas baa loo sameeyaa kadibna waa processi badan baa soo maray ay ka mid yihiin marka ugu horreysay in waxyaabihii baahida ugu badan ay biyaha oo kale ka mid yihiin loo nadiifayaa qorshayaashaasa jiri deegaanada cusub loo sameeyo waaya marka bilooyinka hor waxaa la xoreeyey sabiid caanoole iyo berire awdhigla hadda ka dambeysay marka iyo ceelsaliina iyada naftigeeda markaa hoosagta meelahaasoo dhan waxay ka mid ahayd meelihii al-shabaab laga qabtay meelahaasi maamullo dadku ay leeyihiin ma u samaysan oo horudhac ah si ugu dambeyn loo diyaariyo in dadku ay go-aan ka gaaraan cidda ayaga maamuleysa waa mahadsan tahay dhammaan deegaanadaasi wasaaraddu waxay u samaysay maamulo oo si degdeg ah loo sameeyay say ula shaqeeyaan dadka deegaanka wacyigelin ay u samayn lahaayeen oo dowladnimadana loo gaarsiin lahaa sababtoo dadkan waa dad in muddo aan arkin dowladnimada dhibaato badan ka soo baxay oo maskaxdooda waxyaaba badan lagu abuuray in wasaaradda marka maamulku markay geysay in wacyigelin loo sameeyo barnaamijyo loo qabto laisu keeno dadka in sidii ay u wada shaqayn lahayn iyagana ciidanka dhexdooda mataqana wada shaqayn wanaagsan oo imaan lahayd sababtoo ah haddaynan wada shaqayn laga helin dadka shacabka deegaanadaas degan ciidanku keligood waxba ma keeni karaan marka wasaaraddu waxay qaadanaysaa roolkaas ah in ciidankii iyo iyo iyo iyo bulshadii wada shaqayn ay yeeshaan si aynan u soo noqon mar labaad haddana mataqaana nimankan haddaba dhibaato badan dadka u geystay sidoo kale meelaha hadda aad sheegaysa waxaa jirta al-shabaab waxay burburisay dhammaan guryihii eridaas meelaha qaar sida zabiidi meelaha la burburiyey dib u dhis baa laga sameeyey guryihii baa dib loogu dhisay meelaha qaar mataqaana ceelal baa loo qoday isliin oo kale hadda leeyihiin biyihii horey uga jiray mataqaana biyo dhanaan oo kale ahaa ceelasha horey u jiray sidoo kale in loo sameeyo ciidamada meesha tagaaya si aanan shacabkii iyaga biyaha yar meesha ka jira laisku qabsan in ceelal gaar loo qodo shacabkana mataqaana ceelkooda ay haystaan ciidankana matka ceel gaar loo qodo meel ay biyo ka heli karaan sidoo kale in xarumihii caafimaadka oo kale loo dayactiro iskuulladii loo hagaajiyo bulshadu is-aaminaad iyo dowladnimada la dhexgeliyo la dhexkeeno maamulkaasna uu ka shaqeeyo wasaaraddana meesha ay tagto marka intaas baa laga sameeyey deegaanadaas maanta waxay haystaan caafimaad waxay haystaan ciidankii bulshadii baa wada shaqaynaya waxay haystaan maamulkoodii waxaa sidoo kale waxaan mataqaanaa loo sameeyaa sida oo kale waxyaabahii ay ku karsan lahayeen alaab baa la sii haydaa loo mataqaanaa nuga codsanaa in loo qaybiyo waxyaabaan ay dhahaan nanfood itemska in loo qaybiyo dadka ay si ay u isticmaalaan maadaama horey ugu burbureen ooyi qaar laga burburay qaar horey uga qaxeen oo dib hadda u soo noqonayaan in alaabihii ay isticmaali lahaayna la siiyo waaya deegaanada hadda la xoreeyey marka laga tago deegaano xor ahaadaa jira ayagana go-doonsan noloshooda iyo dadka ku nool iyo adeegyada u baahan yihiin ma ka war haysan haddii atin wasaaradda arrimaha gudaha aad baad umahadsanta horta caqabada ugu weyn maanta soomaaliya oo dhan haysato waa dhinaca wadooyinkiibaa xiran oo nimankan shabaabku ay wada jareen wadooyinkii meel lamar aan lahayn laakiin haddana wasaaraddu waxay isticmaashaa in qolooyinka un-k aan ka codsano amisom oo kale laga codsado aan alcobtri meelaha qaar aan ku tagno meelaha ugu xiran ay ka mid tahay si loo tegi lahaa wasaaraddu maalmihii ugu dambeeyey bilooyinkii ugu dambeeyey waxay tagay booqasho ku tageen ilaa dhowr deegmo waxaan tagnay buurakaba sidoo kale waxaa la tagay ii sheeg adimarka waxaan tagnay ceelbirde xudur dhammaan degmooyinkii in la taga baahiyihii lasoo ogaada loo soo gudbiy wasaaraddan iyo ka dowlad ahaan kow wixii aan ka qaban karin kow in laga qabto wixii baahiyahaas aan laga qaban karin in hay-adaha naga taageera barnaamijyadan iyo iyo iyo iyo wixii baahiyahaas naga taageeri lahaa inaan u gudbin marka dhammaan degmooyinka waan ku warhaynaa qaar kuwa mataqaana horey u sameeya qaarna hadda maanta waxyaabo wanaagsan baa ka qabsoomay oo waxay gaareen xeer mataqaanaa meel wanaagsan bay joogaan kuwa hadda dhimanna mataqaanaa waa usii socnaa waan gaaraynaa inta badanna waan ku warhaynaa dhammaantood marka waxaan ku gaaraynaa kuwa aanan dhul hadda maadaama la mari karin inaan diyaarado ku tagno meelaha anta diyaaradaha oo oo ganacsiga caadi aan tegayna inaan helicopter un-ka mise amisom aan ka codsana meeshaan u tagna si baahiyahooda loo gudbiyo bulshada caalamkana loo gudbiyo wixii dowladda aan wax ka qaban waaya magaalooyinka ama meelaha hadda la xoreeyey markaan dib ugu noqono dadka walaac badan bay qabeen markii hore oo ahaa in meelaha la tago oo la qabto haddana dib ciidamadu ay uga soo baxaan marka koonfur galbeed ahaan dadkii deegaanka idinka mas-uuliyad gaar idinka saarantahay dowladdii dhexe iyo militariga idin kala shaqeynaya ma- ma- ma jira qorshe buuxa oo meelihii la qabtay lagu xaqiijinayo si aanay kooxaha nabadiidka ugu soo dhifin ها صح وبرنامج بدن باجر هذا كونفور قلبد waxa u horeysan ciidamo ilaa iyo iyo ciidamo tar badan baa u horeysan oo tababar ay u socdaan si looga xoojiyo markii militariga iyo ciidamada danab iyo amisom meesha ay qabtaan in dadkii localki sida gobolka shabeellada hoose meelaha ugu dardarnaa oo markii hore ciidamo badan aan lahayn oo deegaanka ah hadda in loo sameeyo ciidamada tababar looga haray ciidamadaas marka tababarka soo dhamaystaan waa dad deegaanka u dhashtay meel kale uga tagi karaan malaha marka waxaa la isla qaatay in ciidan oo police ah mise local ah oo ciidankii gaarka koonfur galbeed la tababara laguna xoojiye ciidankii horey mataqaana meesha u qabsaday ciidanka milatariga ee soomaaliya ciidamadaasna ay noqon doonaan kuwa deegaanka kasoo jeeda oo deegaanka u dhashay oo xogtana heli kara aan u malaynayna insha allah in badanna laga fikira inaan soo noqon doonin mar labaad deegaan intii la qabtay inaan dib loogu noqon dowladda soomaaliyeed baa in badan mataqaana ka fikirtay deegaanada hadda la qabtayna dee kuwii hore waad socotaa hadda horey baa loo socdaa laakiin ma jirto maanta in mataqaana deegaan laga bixi doono socono ciidankii gaarka ah koonfur galbeed iyo ciidan booliis aba dhammaantoodana waa loo wadaa tababar bay ku jiraan mar dhowna u dhammaan doonaa dhammaan deegaanada hadda la qabtayna waa la geyn doonaa iyo kuwa kaleoo lasii qaban doonaa waay alberde ayaa dhowaan waxaad dahfurteen dhismihii golayaasha deegaanka oo madaxweynuhu tegey wafdi adiga kasii horeysana ay ka wada shaqeynaya wasaaradda arrimaha gudaha dhismaha golaha deegaanka alberde intee maraya meel wanaagsan buu marayaa cilbirde oo tan aan wada joogna waa lasoo furay qabaa'ilidii soomaaliyeed oo muddo ugu dambeysay labaatan sano aanan heshiis ahaynba maanta heshiiyey dib u heshiisiin ballaaran baa laga furay qabaa'ilidii oo dhan laysu keenay hadda waxaa meel gabagaba maraya dib u heshiisiintii baa mataqaanaa mar dhow dhammaatay waxay kala saxiideen heshiis rasmi ah oo xataa caqabadaha qaar oo horey usoo noqnoqon jiray hadday soo noqdaan wixii laga samayn lahaa inay qabaa'ilada ka heshiiyaan si aynan u dhicin mar dambe in haddana mataqaana isku dhaca intuu yimaado mise qaladaada intay dhacan dib laga noqdo heshiisyaa laga saxiixay wasaaradda arrimaha gudaha wasiiru dawlihi wasaaradda meesha joog isagaa goobjoog ka afududaynayo iyo tiim kaloo badan oo wasaaradda meesha ay joogaan marka meel wanaagsan bay maraysaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kal dhow inay dhammaan doonto ay guulna kusoo dhammaan doonto maxaa idinka qorshaysan hadda elberdaa soconaya laakiin dhismaha golaha deegaanka koonfur galbeed degmooyinkii la qorsheeyey maxaa maxaa qabateen oo ku saabsan marka laga tago elberda hadda soconayso
elbert markay soo dhamaan degmooyin kalen baa diyaarsan aan rajaynayna insha allahu taala ay kuwa ka tahay degmada diinsoor in la dhiso degmooyin badan sida wallaweyn buurakaba baydhabo meelo badan haddii qorshaal bay leeyihiin oo ay wasaaraddu hadda ka wada wacyigelintii odayaashii in lala kulmo lasii ogeysiiyo muhiimadda la fahansiiyo wacyigelin badan oo maxay maxay uga duwan tahay in maamul la magacaabo iyo in maamul ay doortaan dadku maxaa u dhexayn kara taa inay wasaaraddu horta dadka la fahansiiyo markii ugu horeysa ayna u diyaar garoobaan si aanan waqti badan u qaadan ka hor intaan la soo gaarin in si mataqaanaa diyaargarow ay sameeyaan tiibaa hadda socda degmooyin badan baa ay ka socota waxaan rajay doonaa insha allahu taala in koonfur galbeed mar dhow ay dhammaanteed degmooyinkeeda ay u dhismi doonaan golo deegaan insha allah odayaasha iyo dadka deegaan deegaanadana waan ka codsanay wayna nala shaqeynayaan mataqaana dadka siyaasiyiinta odaasha ugu mahadcelinayna wada shaqeynta ugu dambeyn wasiir wax badan la iska weydiinayaa golayaasha deegaanka waxaa la qorsheeyay lix iyo labaatan degmo in laga hirgeliyay guud ahaan goboladii dalka koonfur galbeed degmooyina kule hadda waxaa laleeyahay waaba steedka ama dowlad goboleedka ugu roon oo ilaa hadda xudur iyo waxaa la dhisa bardaale ceel bardaa hadda lagu socdaa laakiin naftigeedu sidii la rabay ma ahan oo koonfur galbeed ba horunaatee laakiin degmooyinkii la qorsheeyey weli lagama hirgelin golayaasha deegaanka marka maxaa ku gadaaman maxaa maxay tahay caqabadii waqtigii loogu talagalay ay ugu qarsoomi lahaayeen golayaasha deegaanka degmooyinkii la qorsheeyay horta caqabadaha ugu waaweyn maanta jira dadka waa bulshada waa la wada ogyahay amni darada ka jirta mataqaana wadanka waa kow bay ka tahay sababtoo ah waxay fududaan lahayd maanta degmadan iyo degmada ku xigto isu jira labaatan kilomitr konton kilomitr lixdan inaan isu socon karin marka isu socod la-aantaas intay jirto caqabad baa ka jiri doonta ah inay fududaato wixii dhaqaalaha mararka qaar iyada naftooda dhaqaala darada waa iska jirtaa sidoo kale dadkii soomaalida waa la yaqaanaa degaal soddon sano baa lagu jiray dowladnimadan hadday soo kabsatay maanta dowladnimada dadku ay fahmayaan marka qabaa'ilidii naftooda in lays aamino wax laysku darsado qaar baa ka hore kala tegay hadda laysu keenaya marka qabaa'ilada naftooda iyo sidii wax loo qaybsan lahaa iyo barnaamijkan oo ku cusub iyaga naftooda aan muddo aan waxaan la dhisin ilaan golo deegaan dadkan dee soddon sano ka hore ugu dambeysay marka in la fahansiiyo oo siday wax u qaybsan lahaayeen ay isku fahmaan iyadoonan qalalaasi iyo sidbursi waxba dhicni in la wada fahansiiyo tiibaa waxay qaadanaysaa muddo mana ah wax fudud in mataqaanaa bulsho intaa kala maqnayd isdegaashay kala tagtay in la isu keeno waxna ay isku darsadaan marka waxyaababa waa shaqo aad u ballaaran tii oo weyn haddana waxaa qayb weyn ka noqotay jidadkii oo xiran amni daradii iyo taabaa qayb ka ah marka hadda kolley mataqaanaa waa dhinaca amnigiina wanaag badan baa ka socda bulshadiina way heshiin doontaa insha allahu tacaala waxaan rajay doonaa inay sidii horey ka socotay ay ka fiicnaan doonto oo oo degmooyin ugu badan la dhisi doono insha allah sanadkan dhammaadkiisa
barnaamijka wadajir waa barnaamij diiradda saara hannaanka qaran ee dhismaha dawladaha hoose daadejinta adeegyada bulshada nabadda iyo xasilinta deegaannada laga xoreeyey nabaddiidka si aad ula socoto waraysiyada warbixinnada iyo doodaha xiisaha leh ee taabanaya noloshaada ka dhegayso raadiyo muqdisho kana soo dhiibo aragtidaada adigoo ku soo diraya cod ama qoraal watsap nambarka ah eber lix hal sagaal hal hal hal labo sagaal shan adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga dhegaysan kartaa bogga facebookga ama twitterka ee wadajir hannaanka qaran ee dowladaha hoose iyo radio muqdisho dotnet la soco oo ka soo dhiibo aragtidaada barnaamijka adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto wasiiradii ka qayb galay shirka xasilinta looga hadlayay koonfur galbeed soomaaliya ee ka dhacay beendhabo waxaa ka mid ahaa wasiirka cadaaladda ee dowlad goboleedkaasi maxamed xuseen xasan soo saaraha barnaamijka wadajir oo la kulmay ayaa weydiiyey doorka cadaaladda ee xasilinta deegaanada la xoreeyey
shirkan xasilinta oo loogu magac daray dabcan mashruuc xasilinta wuxuu ku saabsan yahay dibudhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaan marka laga fiiriyona wasaarad walbo lug bay ku leedahay waxaana bixiyaa hay-ada isugu tegey laakiin wuxuu ku saabsan yahay wasaarad walbo in ay sheegto prioritiskeeda iyo iyo mudnaanteeda hadda markaan joogay meesha waxaan dareemay in ay ka maqnayd priorities oo wasaaradda ay iska lahayd oo ka mid ah prisonkii ama xabsigii iyo iyo iyo maxkamadihii way kusoo dareen dhaban maxkamadaha laakiin degmooyinka qaar maxkamadaha ka maqnaa in lasii dhisoon baa recommend gareynay oo sheegnay laakiin muhiimad waxaa waaye in wasaarad walbo ay sheegto baahideeda lagu dabaqo adeega la bixin doono lagu bixin doono barnaamijkan xasilinta lagu bixin doono in lagu dabaqo baahiyaha wasaaradaha wasiir waxaa jirta baahi weyn oo ay ka jiraan kadib marka xasilinta degmooyinka golaha deegaanka laga sameeyey ay hirgasho baahi weyn xagga cadaaladda ah garsoorka goobihii saldhigyadii police stationskii iyo xabsiyadii sidaasoo kale waxaa jirta shabeellaha hoose baahi weyn ayaa ka jirta xuquuqdii aadanaha sidee dhaqdhaqaaqyadaas uga warqabtaa
horta waa markaad fiiriso dowlad la-aan waxaa la ahaa muddo ku dhow soddon sano bilooyin iyo sanooyin waxba looguma soo qaban kara laakiin baahida muuqata hadda meesha taal waxaa waaye degmooyinka la xoreeyey oo la qabtay in loo sameeyo accessible waxa la dhaho ama meel hay-adaha ay ka tigi karaan wadaha maraan ama ceelbooraha ku degaan kadibna in loo sameeyo golihii deegaanka markaasunbay xaq u yeelana degmada in loo sameeyo xabsiyadii in loo sameeyo saldhigyadii in loo sameeyo maxkamadihii in loo sameeyo waxyaabihii cadaaladda contribute garaynayay kadibna waxaan rabnaa inaan dhahno degmo walba oo la tegi karo in cadaaladda laga fuliyo maxkamadii laga dhiso dalbanay hadda xudur oo kale waa degmooyinka ugu horreeyey oo koonfur galbeed oo loo sameeyey ahaayeen golaha deegaanka laakiin ilaa hadda waxay ku guulaysan weysay in maxkamad loo sameeyo laakiin waxay ku guulaysatay in loo sameeyo xabsigii iyo saldhiggii booliska maxkamadahana waan damacsannahay inaan dhisno xabsigii weynaa oo koonfur galbeed ugu weynaan ee dhawaan ka dhisi rabnaa mardhow insha allah marka maxaa ugu dambeyn ku baaqaya fursadan wadajiraada waxaan ku baaqayaa in guud ahaan dadka ay maalgashadaan cadaaladda iyo in cadaaladda qof walba cadaaladda naftigiisa ka bilaabo si walaalkiisu cadaalad u helo intaasaan ku baaqayaa
wasiirka cadaaladda ee koonfur galbeed soomaaliya ayuu kaasi ahaa dhalinyaradu duur intee la eg ayay ku leedahay xasilinta koonfur galbeed soomaaliya abba awow suufi cafaan waa wasiir ku-xigeenka dhallinyarada dowlad goboleedkaasi waxaan weydiiyey bal doorka ay ka qaadanayaan wasaaradda dhallinyarada iyo sidoo kale guud ahaan dhallinyarada koonfur galbeed xasilinta iyo dhismaha golayaasha deegaanka koonfur galbeed soomaaliya koley tabicanna hadda waxaan jirna waad la socotaa afar sano iyo sanadkan oo dowladdan cusub waana alxamdulilah meel fiican aynu maraysaa sababto garoomadii qaar ayaan dhisnay oo gobollada ka mid ah hadda waxaan u jihaysannahay dhinaca shabeellaha hoose aan u jihaysannahay sidii garoomadeeda ayadana in wax aan qaban lahayn hadduu ilaa yaraado garoomada halkay ka dhisteen hadda marka laga hadlayo gobolka baay oo kale baay bakool degmada codur degmada diinsoor ayaa ka hirgeliseen marka degmooyinkaas ee aad ka hirgeliseen garoomada ciyaaraha maxay ka bedeshay waayiga dhallinyarada iyo isdhexgalka bulshada kule waa fahmi kartaa dowladnimada iyo xoogga waxa waaye dhallinyarada waaye maanta waad og tahay soomaaliya shan iyo toddobaatankii boqolkiiba shan iyo toddobaatan waa dhalinyaro marka dhallinyarada maanta waxaad garan kartaa kulleyta maanta baydhabaad joogtaa hadduu ilaayar maalin jimcaha imaw garoonka baydhaba inta dhallinyara iskugu imaanaysa oo ku mashquulsan isboortiska aad arki doontaa marka taas mid waaye tan xudur laftirkeed ka sii daran diisona kasii daran marka hadda markaan kula u jihaysannahay dhinacan magaalada marka maadaama ay magaalooyin badan ay xoroobeen sida degmada marka baraawo laftirkeed dhismaha garoomada inaan hadda aan dhisaan rabna haddii laa yaraado waa gartay marka dhinacaas ciyaarihii wey laakiin arrinta dhallinyarada oo ah howl weyn toddobaatan shan boqolkiiba dadka ka ah iyo in qorshe loo sameeyo dhallinyaradu isku xirnaadaan ilaa hadda wasaaraddu maxay ka qabatay erkayeli n waa garan kartaa annaga dhinac shaqo abuurka dhallinyarada sideeda waxay ka cabataa dhinac shaqo abuurka dhinaca waxbarashada wasaaradda waxbarashada oo kale yaabta contactaan la leenahay shaqo abuurkana wuxuu socdaa hadda boqolkii ilaa iyo meel fiicanuu maraa hadda waa garan kartaa hadda agaasimyaalka n ama wasiirada laftirkooda koonfur galbeed maan dowladdan ool waxaa waaye boqolkii siddeetan iyo shan dhalinyaro waaye marka waa garan kartaa marka meeshay marayso maadaama ay heer wasiir iyo siddeetan iyo shan ay marayaan agaasimayaasha ee hadda ka dhisan ee koonfur dowlad dowlad koonfur galbeed all of them waa wada dhalinyaro marka dhallinyarada doorkoodii mar walba annaga u doon uunu buuxaa waa gartay Eh, dhinacan eh, waxaa laga hadlayay dhallinyarada iyo nabadda dhallinyarada iyo xasilinta yacni dhallinyaradu door intee la eg marka koonfur galbeed laga hadlayo howlgala socdo oo deegaano lagu xoreynayo deegaano xor oo is- oo laga dhisayo jiro golayaasha deegaanka marka dhallinyarada door intee la eg ayay qaadanaya meel kastoo wax ka jira dhalinyarada doorkooda wuu ka muuqdaa kolley tabsadaan aan qabo ilaa haddana annaga ka wasaarad aan mar walba waxaan ku dadaalinaa sidii doorka dhalinyarada uu kasoo muuqan lahaa waxyaalo kasta oo deegaankan lagu qabanayo of course eh, aad iyo aad sababta wacyigelin la-aan kolleyta wax inaysan soconin waa og tahay soo jiidashada marka ama wa- markaa wax gelis marketing markaa samaynaysa waa inaa wacyigelin samaysaa sida hadda adiga oo kale hadda laftirkaada noo samaynaa wacyigelin waana ku madsanta radio wadajir laftirkeeda marka waxaan ay noo samaynaa wargeysigan ay naga qaaday laftirkeedaba waa in in dhiirigelin dhalinyarada inay codkeena ay gaarsiiyaan ay maqlaan laftirkooda way ku mahadsanyihiin radio wadajir waa gartay marka dhallinyarada eh, ma u samaysaan eh, wax un ay uga qayb qaadan karaan nabadda ama ama ama kulamo looga hadlayo muhiimadda nabadda ay u leedahay dhallinyarada maadaama waddankan ay yihiin eh, inta ugu badan dhallinyaro ah tan oo qorshadeena koowaad ama xeerhoosaadka wasaaradda u yaalaa waxay tahay priority in hadda mar walbaba nabadda laga wada shaqeeyo in eh, kuwa dhunsanna la soo celiyo waa gartay ugu dambeyn dhallinyarada iyo eh, hadda golayaasha deegaanka la dhisayaa inkastoo hadda saad sheegtay agaasimayaashii gulihii wasiirada koonfur galbeed dhalinyaro yihiin haddana dhallinyarada eh, ma- ma kala hadasha wasaaradda arrimaha gudaha in door laga siiyo hanaanka socda ee ee dhismaha golayaasha deegaanka ee waa ogtahay shir kasta oo marka la soo qaado gender and youth ayaa la dhahaa een, haweenka iyo dhalinyarada marka waa garan kartaa mar walbaba duur ayaan ku lahaan doonaa ka wasaarad ahaan wasaaradda arrimaha gudahan wada shaqeyn wanaagsan ayaa naga dhexaysa dhinaca dhalinyarada inay nagu soo dhawayso mar walbaba abba awow suufi cafaan oo ah wasiir ku-xigeenka dhallinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya oo barnaamijka wadajir u warramayey ayuu kaasi ahaa waa tahay markana gobolka baay guud ahaan oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya mashaariicda xasilinta ee ka soconaya intee la eg yihiin meelaha qaar sida bardaale oo golaha deegaanka ee laga hirgeliyey maxaa laga qabtay gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere ayaa u waramay soo saaraha barnaamijka wadajir maxamed nuur macali maxamed
Ah, idan ma santa markan gureyta waajibka bay mar haddii hel ad hayt u muddo helkaasi in walka qabato la faday marka markaasi ka hor aan maga waliga mutaysay laakiin eh, shaqadii waajibka haytee qobadii walkala dheeri aan qobadii male taasna lan kastoo mas-uuleel ku faday marka eh, mas-uuliyaddaas aan u fuliyo may baaba fa- eh, ka dadaalay haddana ini walkala sii qobad insha allah waxaa jirta in wadooyinka magaalada baydhabo qaarkood ay ahaayeen kuwo cidhiiri ah ee goobaha ganacsiga ee magaalada ay aad usii ballaaratay bulshada jaalanjiga aad kala kulantay ama caqabada ka hor inta aasan noqon wadooyin waaweyn oo aad ku guulaysatay Ee, sidee baa kuu taabatay arrintaas Een, way waa ma- magaalo hobada geeg soomaaliya roogda maadaama muddo badan dawladlaan lahay een, meelo badana mayb waa mukhaalifada ka suubiya jididkee la hadigee meelwel bihirmaas madi nidaam daradii jarti daraadiye marka haddii la fadoba ini beledkii een, beled sii haado laka dhaqada laka noolada mayb waa ini meel kasta oo la qalada ini la sax meeli haddii la degownayaan een, een, si sax eedhan suubi saasa may la helay marka jid jid hobel may helaase development may wal ku taraase security may wal ku taraase caafimaad marka manka la dhisow iyo jidka jidka muhiim ah first priority may waa jidka ma dijid fail loo madaasi min min la ka dhisa laakiin haddii aad min dabaq aad dhisato jidnan lahayn bal maana iska fadhiye mala saas daraadiye may waa in beled la hormariyo may ko ku firiye jidki saas daraadiye la ka mariyo jidka waa garta ee, degmooyinka gobolka baay ay ka kooban tahay ood madaxdiisa tahay waxaa ka mid ah buuraha kabe dinsoor iyo kuwo kaloo fara badan xaafadaha iyo degmooyinkaasna waxaa jira dhibaatooyin badan oo xagga jidadka ah ma jira istaraatiijiyad iyo qorshaal aad u dejisay iyo awaamiir aad siisay dowladaha hoose dhammaantii oo siinay mayleedahay degmo kasta jiid biyukaasii ku dareera mayba ku mid ah hata jiidid iyo magaalada dhan jiidla ku biyay bedal mayba ku mid ah buur ha kabaonay tahay airborn lan soo biyay jiidid jonanna bi lan kasta maybu aha exampleka bay dhowlka soo biyay inuu iska dayda yaa yaa yaa mayleedahay is yaa aan sheegnay may wili baadana maha nagay degmada aan ku hayn aan hayn gobolka bay oo laakiin bakoole degmada xudur oo ka dayati mayleedahay wali baydhowlka soo biyay oo yaana jiidid la bati sidii baydhowla waliya weelaan dhaati yoon ciidanka kamahan naga naftiyo marka belid kasta oo soomaaliyeed may qabsaday saas oo kale anama diyaanka lahaa baydhow jida ku biyana may ka deydaya aniba gorow on- oo ee beledka baydhow ee soomaaliya inka jid fayl waana inka jid badan oo si fayl lan balan garay marka aan naftay may dhan aragay oo kuma siiri may lahayti saas daraadee baydhowda fi ka deydiina may buu ahayoon aan kamahan naga hudura kooway ka deyti berdaale lama hata jid ku biidi degmooyin kale jidkaan ka jara aan sheegnay madun mas-uuliyadda gudoomiyaha gobolka way ballaaran tahay dhinacyo badan ayaa looga baahan yahay inuu waxyaabo badan ka qabto sanadkan dagaalka lagula jiro argagixisada iyo eh, qorshaha magaaleynta eh, shaqo abuurka iyo howlaha aad sido eh, maxaa kuu qorshaysan shaqada gudoomiye gobolka iyo shaqada madaxweyne iyo shaqada wasiir dhammaantii mayb waa adeegowka bulshadu marka all aspect of life oo oo bulshada mayb waa taabadaas miilan ku taabadaana male dhiniga een walbarashada dhiniga nabadgelyada dhiniga caafimaadka dhiniga oonay tahay wada noolaanshaha bulshada walba bin aadan aan baahnahay dhaqanjo ee way waxa ku taabadaas ti walba meeli ku eediibo een waa tagay munaasib shee iyo may leeray in on may leeray wal ku jeysano diyaaran aan waan ku jeysadahayn een may barajeenay in oonay tahay een ka- kaalmo badan adduunka ku kaalin hatan wal badan ku rajeeyahay walaa adduunka uu ku helnaan in uu dadkaana ku qaadno iyo naftiyo wala kasoo biyan iska tala gal naftiyo wal madiya wal soobsto wal adina kaalmo helaas marka een may waxa meel fariin ma leemay waa wal dareero way tansay baaburka dhagaagi horumarka dhagaagi een dagaalka een sh- da- dareera hor- ee, may waa nolol Soomaaliya iyo dawladnimada Soomaaliya in dib lahanaga may ku bilowdaas magaalooyinka yaan waan way wax horan weedaan insha Allah maxaa kugu yaab badnaa inta aad xafiiska aad joogto oo ilaa hadda aad sii shaqaynayso maxaa yihiin waxyaabaha ku soo jiitay oo aadan ilooweyn maxaa kuga farxad badnaa fariinta aad diraysaa oo gudbinaysaa adoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan wadajir raadiyo program ee barnaamijka xasilinta ah ee raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxay tahay aad u dirayso shacab weynaha koonfur galbeed dowladda federaalka soomaaliya iyo dadka social media kaala socda een waliinka farax badan ah may hortan ma nagay holoyli qooday dadka ilo qobaday sida een gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaha xaafado bulshooyinka shacabkii oo intee galantiisay may inka farax badan hooliisin qobateen faylahay madileero jidkiisi soo bidan way waa ila aan soo bidan ka toosnaay tan madileer iyadoo may inka farax badan madid la soo biyaay koobti dadka oo waadeen been dibaan argaayeen markii dambe laakiin may baa arageen natiijada ee ma toosnaay tan idan ma singareyn wadaa sababta idan ka farahay may inka badan oo oonay tahay ee ee hatana inka inka mailera isu welwel badana inta da- dareera sama dib beesay warstaanin beesan in hayn yadeeda in yaabidi lankasto waan ka alo gudoomiyaha gobolka inuu isu bangiga fadhi oo beeslanton ah hoob la fiirin hatan wala welwel ay giliyaas marka intaasay intaasay gaabsada barnaamij shirkaana ka soo qayb gashay ee hay-adaha iyo xasilinta ee barnaamijyada isku xirka dowladaha hoose ee wasaaradaha ay ka soo qayb galeen adigu kaalintaada shirkan maxaad uga faa'iidaysanaysa ma ku faa'iidaysadee dee dadkii oo wala qobadaay iyo edood wala qobadaay inaskoo in wasaaradihii dhammaantay oo idi ku lug lahayd horumarka marka ini ontay wal isfahamsi meelo oo doron oo ini wal wadan baan wadanka isu dhong inkastoo doron yahatan waqti kastoo meel- meelo doron marka ini listus iyagoo yani meel ga- gooni ah dhanin xaq liyaan listus meeli walan baahan lan meelba oo ummad Soomaaliyeed ka nool may waa Soomaaliyeed dadkii lay kulli dadkii walan gobol fadhi marka istuskuun oo dadka oo isku inkastoo lan weelba ma doorab wareeg oo leey laakiin hadii oo isku war qabno may buu meelo birsho wal dheeriyeel ka qobada meelo birsho igo walban qabno marka si balance naga toon dadka oo galan diirta may waa in isku kan wala tarayadan ku faydaysid meelo muhiimka hayte si walan gobada inta hore lan gobada in dadkii in gobada in kama nagaan iyadan faydaysid himiladaada ee masab xileed iyo bulsho inaad sii hogaamiso maxay la eg tahay kasukoowa inaad barasaabkii aad tahay ee tan kale barasaabyada kula midka ah ee soomaaliya dacaladeeda oo dhan raaskambooni raaska caseen jooga ay maamul goboleedyadu ka mid yihiin fariinta aad u diraysaa maxay tahay ana himiladayba waxa gudoomiye gobol ah tobalki gaas ku jar ilaahay og aan taasi ma sheego kor beriyay wali aan nagaba mooshi marka inta ka gaabiyay tan oonay tahay en go en dadka halkay oo kala hayo oo gudoomiye gobolada farmintana farmay buu waajibaad kalsiin dooradii shaqada isin ha weydiisatan ee may buu may lanka Soomaaliya ma dhihel faa hela faa isu balan qaado in wal gobol balankiisin qaadan oo fi daacadnimo dadka walanka goboda intikaraanking ee goboda may waha dadaalka isin ballan qaadeen anfulii dadka iyada madung may buha may magaagi oonay toy gudoominimada gudoomi gobola iyada ku macna je iman weelas laakiin haddii oba gudoomiyada alfadaas ilaki weelma daasubada adina beesa aruusido ay ka fikiraasi gudoomiye gobol hanun beesa ma yaal iyadana kala dadaalmi beesada meel lokale ku khalaas ee walgobay cali wardheere gudoomiyaha gobolka baay oo u waramayey soo saaraha wadajir ayuu kaasi ahaa sidaasi lamid ah waxaa barnaamijka wadajir u waramay wasiirka gaadiidka badda iyo weliba dekedaha ee koonfur galbeed soomaaliya cumar axmed aadan waxaana uu ka waramay howlaha wasaaradiisu ay qabato soo saaraha wadajir maxamuud nuur macalin maxamed ayaa la kulmay koonfur galbeed waxay leedahay deked leedahay weliba deked maahan dekado laga soo bilaabay minbaraawe ilaa iyo jasiira waxay hoos yimaadaan koonfur galbeed intaas xagtaas ah ilaa shan boqol kilomitir ah waxyaaba ku wanaagsan dalxiiska waxay ku wanaagsan yihiin in port laga sameeyo waxay ku wanaagsan yihiin fishing port in laga sameeyo aan kusoo noqdo dekado malaayad ama dekadaha kalluumaysiga laga sameeyo laga soo bilaabo muxuu ahaa isheeg burburkii sagaashan muxuu ahay iyo kowdii wixii ka dambeeyey marka laga reebo dekada marka oo xoogaa yar shaqaysay dekadaha kale ma shaqaynayaan marka haddaan naha koonfur galbeed special wasaaradda dekadaha gaadiidka bata ujeedada ugu weyn loo asaasay waxay ka mid tahay inay dib u soo noolayso adeegii adeegii muxuu ahaa dekadaha ama import ama export haloo dhoofiyo haloo samaysto ama malay muxuu ahaa isha kalluumaysiga haloo adeegsado taasoo ujeedaduna ugu weyn ama challenge-ga hadda in haysto taas marka waxay sahlaysaa haddii dekad aan helno oo malayga aan dhoofin xoolihii aan ka dhoofsana meesha oo aan walow gobolka koonfur galbeed waxaa ka mid ah shabeellada hoose oo gobol khani ah gobolkaas marka dhaqaalaha ku jira hadduu nabadgelyo helo oo dekad helo waxaan qiyaasayn inuu soomaaliya dhaqaalo karo oo arrimaha ka jiro oo xagga muxuu ahay isha dhaqaala darrada inaan annaga is caawino dad kalena aan caawi karno aan rajaynaynaa arrinkaas marka waa arrin important ah wasaaradeydana waxay u joogtaa inay arrintaas ka dhabayso annagoo markaas caawinaad ka dalbanayna dowladda federaalka ah caawinaad ka dalbanayna international community-ga intaas markay caawiyaan annagana waxaan ballan qaadaynaa inaan dib u soo nolno adeegyadaas xagga shaqa abuurista iyo dhallinyarada wakhtigan ku adag yahay ee soomaaliyeed xirfadlayaasha iyo dadka aqoonta waxbarashada soo dhammaysto sidee baahidaasi hadday dekadu ay dhaqangasho oo ay howlgasho u dabooli doontaa baahida shaqa abuurka su-aal aad u fiican shabeellada hoose horta haddii uu nabad helo oo dekad helo i think soomaaliya dhan waxaan shaqaan sii karnaa annagaaba ku filanba soomaaliya in dibadaha aalamaba loo baahnaba sababtoo gobolka gobol qani waaye xoolihii waa leeyahay beertii waa leeyahay badina waa leeyahay intaas keliya hadday isku darsamaan isha kumanaan dhallinyaraa oo hadda maanta shaqalaana ay ka caawinaysaa shaqalalaanta dekada keliya haddii la shaqaaleyo waxaa noo socota ugu yaraan ilaa iyo dhowr kunoo qofood inaa ay ka shaqaaleyo ama ka xamaala ka noqdaan ama wax ka dhoofsadaan ama wax kala soo dagaan ama muxuu aha ka shaqeeyaan marka waxaan leeyahay qayb weyn ay ka qaadanaysaa arrintaas soo noolaynta adeega dekadaha koonfur galbeed si himiladaas loo gaaro maxaa looga baahan yaha muwaadiniinta soomaaliyeed si wasaaraddu ay u najaxdo kow laba saddex afar waxaad dhihi karta oo loo baahan yahay inay sii qabtaan meediaha kaala socdaa maxay dadka horta waxaa loo baahan yahay marka annaga isku tashanno annagaan isku tashanno ayaa wax naloo tari karaa caalamka sidiisaba dekadaha laba qaabaa lagu dhisaa in lagu fangareeyo waa qayb saddex saddex qaybood u dhilaa qaybta labaad waxay tahay in ganacsadadka ilaahay wax siiyey oo koonfur galbeed ka soo jeeda inay qayb keenaan qaybna lagu daro qaybna lagu daro qaybta saddexaad inay dadka ayaga isqalqaamaan waxooda gashtaan marka saddexda waa soo dhaweynina annaga haddii dadka ay leeyihiin annagaa dekadayn dhisanayno waa soo dhawaynina hadday ogolaanaa in shirkada aan ajnabi ah inay la heshiinayaan waa soo dhawaynina annaga marka haddaan nahay wasaarad ahaan waxa si kasta ama meel kasta oo muhiim ah oo koonfur galbeed ay dekad u heleed waa samaynaynaa taas banaada maxay tahay marka dekadaas waxay ka caawinaysaa britoole nabadgelyada ka qayb qaadanaysa shaqa abuura ka qayb qaadanaysa muxuu ahaa isku filaanshaha gobolka ma ka qaadanaysa iyo isku filaanshaha soomaaliya annaga markaana koonfur galbeed aan mahay waagii berisamaadkeed waxaan ka mid ahayn gobolada gobolada kala caawiyo marka maanta ina la caawiyo annaga ceebeeba nagu tahay maanta ina annagana la caawiyo waxaan u arkaa arrin oo nabadgelyo darada keentay laakiin markii hore gobolka baay iyo bakool iyo shabeellada hoose gobollada waxay ahaan jireen greeg eega ah oo inay ayaga waxay soo saaraan sar balaas u gudbiyo meelaha kale gobollada kale siiyo maanta anagaan la caawinooya taas waxaa keentay nabadgelyo darada marka waa ka baxaynaa muddo dhow anoo ah wasiirka dekedaha koonfur galbeed waxaan rajaynayaa shacabka koonfur galbeed iyo shacabka soomaaliyeed inay arrintaas u istaagaan wax nagala qabtaan si aan lagu hayna ku istaagno markii koonfur galbeed lugoheeda ku istaagto waxaa keenaysaa soomaaliyana lugoheeda ku istaagaysa haatan waa lagu casuumay dabcan shirkan isku xirka hay-adaha barnaamijka xasilinta ee dowladaha koonfur galbeed wasiirada kasoo qaybgalay ayaad ka mid tahay maxaa aad rajeynaysaa shirkan in uu gaarsiin doono guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan hay-ada golaha fulinta ee xukuumadda koonfur galbeed oo aad adigu ka mid tahay aad iyo aad shirka shirkan si indirecta kusoo gala aniga wasaaradahaas toos loo dacsuumi ku jirin laakiin muhiimadda aan u imid waxay ahayd shirka aan usoo qayb gala waxay ahayd inaan donors u sheego inaan rabno lugaheena inaan ku istaago aniga waxaa aaminsanahay soomaaliya lugaheena ku istaagi karto si aan lugaheena ugu istaagno adduunka xataa culaysaa ka yaraanayo dhaqaalo badana la geliya dhaqaalihi haddana meelo aan loo baahnayn ku baxo marka waxaan rabnaa donors waxaan u sheegnay war annaga waxaan rabnaa inaan lugaheena ku istaagno macaawiya maxaa kamid a koonfur galbeed dekadii u baahan tahay dekad haddaad ka caawisaan culayska maanta idin saaran waa- waa idinka yaraanaya marka baaqi ugu weynaa meesha u saaseed waana u sheegay waana soo dhoweeyeen sidoo kale marka ii sheeg een, waxaan kaloo rabaa barnaamijka wada jir een, oo ka baxa inay doodaha ka imaan doonaan doodaha barnaamijkooda ay jiraan inaga soo qaybgeliyaan si dadka aan ugu sheegno waxaa jira especially dekadaha iyo noocaas inaan uga hadalno waana maasanta wareega waa maasanta
cumar axmed aadan wasiirka dekadaha iyo gaadiidka badda ee koonfur galbeed soomaaliya oo barnaamijka wadajir u warramaya ayuu kaasi ahaa degmada ceel berde ee gobolka bakool waxaa ka soconaya dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi sidaad hore u maqasheen in lagu guulaystay dib u heshiisiinta laakiin degmadaasi golaha deegaanka loo dhisay waxaa ka jirta dhibaato dhinaca waxbarashada ah ma lahan dugsi sare madaxa waxbarashada ee degmada ceel berde maxamed sheekh xuseen ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir waxa uu ka wareystay bal een, waxbarashada deegaanka ka jirta iyo dhibaatada ay ardayda dhammaysato dugsiyada dhexe ku qabaan la-aanta dugsiyada sare ee degmada ceel berde degmada ceel berde waa degmo ballaaran oo eh, waxaa ku fadhidaa boqol toddobaatan iyo shan kilomitir Eh, waxaa ka jira marka iskuullo eh, fara badan hadda marka si toosa waxaa u shaqeeya oo eh, yacni waxaa weeye ardadu ay fadhidaa laba iyo toban iskuul Eh, toddoba iskuul eh, shacabka ayaa si faro keli ah yacni waxaa weeye ugu socota oo iyaga maxaa ku dhaa gacanta ku haya Eh, intaas kadib degmada ceel berde waxbarashadeedu baahi badan ayaa ka jirta soddonkii sano ee ugu dambeysay Eh, degmadu maysan helin wax kaalmo waxbarasho ah yacni haddii ay dowlad tahay iyo haddii ay magaranaysaa hay-adaha ku shuqulla ay tahay iyo eh, haddii yacni waxaa weeye dadka jaaliyada ay jiraanba Eh, marka markii laga reebo waxyaabaha yar yar ah oo marmar maxaa ku dhaa ka imaada hay-adaha qolada hadda unicef iyo xogaha yar ay noo sameeyaan mooyaane maanaan helin soddonkii sano ugu dambeysay wax la yidhaahdo eh, ma garanaysaa taakuladii ama gacansiintii waxbarashada ardada wax ka barata eriyadan degmada ceelberde ma yara toddoba boqol iyo konton toddoba arday weeye oo isugu jira gabdho iyo wiilal iskuullada ka jirana waxaa weeye waa hoose dhexe Eh, dhibaatooyinka marka faraha badan ee hadda dhibka nagu haysta waxay tahay eh, degmada oo aad u ballaaran ammaankeeduna aad u wanaagsan yahay baa nasiib wanaag tan iyo dowladdii hore maanaan helin dugsi sare maanaan helin ardada fasalka sideedaad ka baxday ama dugsiga dhex ka baxda ma hesho meel ay dugsi sare ay ka bartaan oo aqoonta ay kusii wataan dib bay marka u yani waxaa weeye suuqa oga eh, waxbarasho oga baxaan oo ay u yaal suuqoobaan Eh, xabadxabadkii yani waxaa weeye waalidkiisu uu dhaqaalo u helana waxaa loo diraa waxay u dirsaa dhankan maxaa ku dhaha kenya iyo muqdisho iyo dhankan dowdaanka soomaaliya in dariska nahay waxyaabaha ka jira ama dhibaatooyinka ka jira degmada ceebka waxbarashadeeda waxyaabahaasa ka mid a walal xiriirkiina idinka dhexeeya wasaaradda waxbarashada dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya halkee buu gaarsiisan yahay ee qaybta waxbarashada ee degmada Eh, waa sax waa su-aal wanaagsan wey walaal eh, saad og tahayba een, eh, dhulkan een, weli si toos ah ama la odhan karo si baaxad leh een, oogama dhaqangelin systemkii dawliga ahaa ama heer federaal ama heer maamul goboleed waxaa weeye een, hadda ayay noo bilaabanaysaa yani waxaa weeye in laga war helo oo yani waxaa weeye aan maxaa ku dha xogta annaga la helo xafiiska hadda anu aan joogay eh, madaxa waxbarashada degmada ceelbeed wuxuu magacaaban yahay een, hal san iyo badh Eh, qeydhaan badan oo dirnay ayay waxoogaa ka soo jawaabeen dowlad goboleed koonfur galbeed ee, maxaa ku dhaha qaybteeda wasaaradda waxbarashada hadda federaalka weli een, wax qayladhaan oo nacfi leh marka walaal macaan hadda ayay si fiican noogu bilaabaysa maadaama madaxweynihii noo yimid ee, koonfur galbeed soomaaliya in badanna aan sugaynay ee, kormeer uu ku ku sameeyey degmada ceelberd waxbarashadeeda yacni hadda ayay noo bilaabanaysaa in ay adduunku ama ha- gaar ahaan federaalka iyo maamulka koonfur galbeedba ay naga war helaan oo ay xaalka annaga la socdaan marka walaal wixii hadda ka horreeyey go'doon baan ahayn yani codka annagu xitaa cidaan u gudbino oo yani warbaahinta xitaa koley ma aanaan haysanin laakiin sida aan filayo ama aan rajaynayaba hadda muuqata hadda ayay noo bilaabatay in qaydhaanta annadu heer federaal iyo heer maamul goboleedba ay gaadho waa markii laga reebo waxoogaa yar yarahoo aan koonfur galbeed aan ka helno xafiiska inta la magacaabay marar aan wasiirkii hore maxamed abubakar kharlaasi aan baydhabo isugu tagnayo xilliyada xogtaana waxoogaa waa laga hel laakiin eh, si baaxad leh eh, naloogama warhaynin sida runtii madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed isaga wafdigiisii waxa uu idinkugu soo galay xaruntii dugsiga eh, hoose dhexe khamiis khaliif degmada rajo intee laga ayaad qabtaan maasha allah runtii een, waxa weeye aad baan horta ugu faraxnay weliba qaybta anada bahda waxbarashada oo iska yar maxaa ku dhahaa een, liidatay oo la- la-ayd wax garab qabta ama garab istaaga markii uu madaxweynuhu noo yimid gaar ahaan uu nagu soo booqday xafi- iskuulka weyn ee maxaa ku dhaha degmada abdowaas khaliif rajaha rajaana soo galay yani waxaa noqonay dad yani dhulka ololay oo jiifjiifay oo la tootoosiyey baan noqonay marka rajaha aan qabno in eh, laga jawaabo baahida annada durbadiina khayr allah siiye madaxweyne eh, cabdicasiis laftagareen wuu ka jawaabay oo eh, waxaa weeye kuraas buu noo dalbay eh, waxqabad kalena wuu noo ballanqaaday eh, dugsigii sarena wuu noo wuu noo dhagaxdhigay marka rajo weyn baan hadda leenahay oo uuna soo geliyey madaxweyne cabdicasiis laftagare khayr allah siiyo marka waxaa weeye hadda rajahana way soo fiican tahay waxaa kaloo aan baaq u diraya wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed in ay iyadu eh, noo timaado oo yani siduu madaxweynuhu noogu yimid ay noo kor meesho noo timaado ayna aragto kadibna xogta anaga loo soo gudbiyo waxaan ku dhaha dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada ee uu wasiirku ka yahay eh, eh, godax marka rajahan wadda wa fiican yahay walaal macaan cabdinuurow waxaa tahay macalin dugsiga hoose dhexe ee ogaas khaliif wax ka dhiga islamarkaana waxaa dhowaan lagu doortay madaxa qaybta waxbarashada guud ee degmada ceelberde maxaa ku qorshaysan inaad ka bedesho dhibaatooyinka aad sheegayso ee dhinaca waxbarashada degmada Een, sax wey walaal horta in badan baan ka fikirayay een, markaan macalinka ka ahaa dugsiga hoose dhexe waas khaliif iyo ka horba in badan baa waxaan ka fikirayay see uun ama mar uun ma dhici kartaa in aad jaanis ama fursad u hesho in waxbarashada degmada ceel berde bal aad u hesho uun yani waxaa weeye dowlad wax ida kala qabata tiina yani waxaa weeye hadday noo bilaamaysaa marka waxyaabahan higsanayo ama haddeer aan ku fikiraya waxay tahay in bal marka koowaad degmada ceel berde aan u helo ama aan u helo haddii aan garab ka helo dowladaha heer goboleed iyo heer maab- he- heer federaalba in dugsi ka sare nolo nolo dhiso Eh, ta kale in eh, waxaan rajab weyn ka qabaa oo higsanayaa in macalimiintana yani waxaa weye naloo siiyo tababaro iyo silarigi yani waxaa weye ay baahida ku dabooli lahayeen waxaa kaloo rajaynayaa oo madaxweynaha aan u gudbinay in xafiiskii guddoonka waxbarashada ama guddoomiya waxbarashada in naloo dhiso oo qalabkiisii iyo agabkiisii iyo gaadiidkiisii iyo waxaa weeye wa- waxaa weye wax nala- nagala qabto marka walaal waxyaabahan higsanaya waxaa ka mid ah in yacni iskuullada degmada abad ku yaalla aan u helo shahaado dugsi dhexe ee, kadibna aan sare u helo marka waxyaabahaasoo fara badan baa walaal macaan higsanaya haddee leedo oo raba inaan gaadhsiiyo dhammaan iskuullada degmada ceelbadda ku yaalla Ee, gaar ahaanna ee, bahda waxbarashada soomaaliyeed baan kulli wada yani waxaa weeye ka rajaynayaa inay halkaa wada gaadhaan bidaal kariim oo carruurta waxbar- carruurta waxbarashada ee soomaaliyeed yani waxaa weeye la siiyo gacan weyn si ay jahli uga baxaan wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum maxamed sheekh xuseen madaxa waxbarashada ee degmada ceel berde ee gobolka bakool oo barnaamijka wadajir u warramaya ayuu kaasi ahaa
barnaamijka wadajir waa barnaamij diiradda saara hannaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose daadejinta adeegyada bulshada nabadda iyo xasilinta deegaannada laga xoreeyey nabaddiidka si aad ula socoto waraysiyada warbixinnada iyo doodaha xiisaha leh ee taabanaya noloshaada ka dhegayso raadiyo muqdisho kana soo dhiibo aragtidaada adigoo ku soo diraya cod ama qoraal whatsapp nambarka ah eber lix hal sagaal hal hal hal labo sagaal shan adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga dhegaysan kartaa bogga facebookga ama twitterka ee wadajir hannaanka qaran ee dowladaha hoose iyo radio muqdisho net la soco oo ka soo dhiibo aragtidaada barnaamijka adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto barnaamijka wadajir ayaa aad dhegaysanaysaan iminkana waxaanu eegaynaa deegaanada galmudug iyo khilaafaadyada ka jira haddii aan lahayn kuwa bulshada iyo siyaasadda iyo sida xal loogu heli karo khilaafaadyadaasi intay la eeg yihiin waxaa daraasad ka samaysay wasaaradda dib u heshiisiinta iyo federaaleynta ee dowlad goboleedka galmudug saalax maxamed cali saalax boostaale wasiirka dib u heshiisiinta ee galmudug ayaanu ka waraysanay bal khilaafaadyada ka jira galmudug iyo daraasada ay wasaaradda dib u heshiisiintu ka samaysay heshiisiinta waxay u kala baxdaa laba mid ah social reconciliation iyo political reconciliation tan social reconciliationka waxaan marka hore qabanay ilaa iyo january inaan horta garanno wax maxaa ka taagan dhibaatooyin ka taagan galmudug waxaan investigation ku sameynay in ay ka taagan tahay lix konflag lixda khilaafaad waxaan ka qabanay mid waa waxaan isu keenay labada qabiil oo wax ka dhaceen waxayna afar baaqo iyo meesha la yidhaahdo tawfiiq inkastoo laba rijin aan kala ay kala yihiin oo ay midna puntland ah midna soomaal galmudug aan nahay waa isu keennay ayagii waxaan waxa la yidhaha bremitraan samaynay dibna waa ugu laabanayna kuwa kaleetana waa ku tala jirnay annagoo meesha ku tala jirna waxaa soo galay waxa la yidhaahdo political reconciliation waxaa lagu wareejiyey marka dowladda federaalka ah ayaa lagu wareejiyey prime ministerka ayaa garwadeen ka noqday dib u heshiisiinta galmudug electionka ka hor waxaa loo sameeyey guddi qaran oo la yidhaha guddiga qabanqaabada oo annagu aana ka mid ahayn laakiin saan u malaynaya haddii alla yidhaha aana ka marnaan doonin oo aan wax ka ahaa doonin halkaasay wax noo marayaan waayo marka een ma kula tahay hadda in dadka reer galmudug haddii gogol loo dhigo heer deegaan marka laga hadlayo in degmooyinkii la gaarsiin karo in la dhiso goliyaasha deegaanka iyadoo loo marayo dib u heshiisiinta hadda waxaan ku jirnaa dowladda galmudug wada ogtahay siyaasada sida ay tahay in ayada marka hore horta la dhiso marka ugu horeysa waxaa layidhi marka ceelyaaba heshiisaa xooluhu biyo cabaan waa in horta marka ugu horeysa aan dowladdii salka loo dhigaa ugu dambeyn ee dhinacyada galmudug oo kala duwan dhuusamareed fadhiya cadaadi fadhiya meelo kale ee ilaa hobyaa laga wada hadlay dad jooga oo reer galmudug ah. marka galmudug dib u heshiisiinta marka laga hadlayo wasiirkeedii aa tahay yani maxay u baahan tahay maxay dadka u baahan yihiin si ay ugu midoobaan galmudug loo doonyahay wallaahi oo dadka deegaankana afaa aniga waxay la tahay hadda shirar badanaa ka socda hobiyo mid baa ka socda gaalkacay mid baa la soo xiro ka socda xamarkaan maalin walbaa lagu shiraa maqaayadahan iyo haddaad tagto hoteeladan anaga aan leenaho reer galmudug mar walba shir baa socda wax hadda wixii waxaa isku wada fuuqsaday afariyo tobankii boqolka aqaan ka akhrisamaa ayaa ka adag waxa waaye in guddi qabanqaabe la sameeyey marka hadda waxaan u malaynaa dib u heshiisiinta galmudug guddigaasi u taallaa haddii annaga dibnoo lagu soo celiyo la yidhaha wada anna waa wadaynaa walba shaqaalaan ahayn meeshaanu joognay shaqadeena waa wadanaynaa haddii ilaha yidhaahdo saalax maxamed cali saalax boostaale wasiirka dib u heshiisiinta ee dowlad goboleedka galmudug oo barnaamijka wadajir u warramayey ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii wadajir ee toddobaadkan barnaamijka wadajir waa barnaamij diiradda saara hannaanka qaran ee dhismaha dowladaha hoose daadejinta adeegyada bulshada nabadda iyo xasilinta deegaannada laga xoreeyey nabaddiidka si aad ula socoto waraysiyada warbixinnada iyo doodaha xiisaha leh ee taabanaya noloshaada ka dhegayso raadiyo muqdisho kana soo dhiibo aragtidaada adigoo ku soo diraya cod ama qoraal watsap nambarka ah eber lix hal sagaal hal hal hal labo sagaal shan haddii uu ku dhaafo waxaad dib uga dhegaysan kartaa bogga facebookga ama twitterka ee wadajir hannaanka qaran ee dowladaha hoose iyo radio muqdisho dotnet la soco oo ka soo dhiibo aragtidaada barnaamijka adigoo ku bilaabaya magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto wadajir bay laba gamcood wax ku qaban karaan anisweeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal anisweeshano walaalayaal awada jirno way walaalayaal laba gamcood wax ku qaban karaane wada jir bay laba gamcood wax ku qaban karaane anis weeshano walaalayaal awada jirnooy walaalayaal anis weeshano walaalayaal awada jirnooy